wawliyumayra matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wawliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi
warka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo haddaan oo kale aad ka dhagaysataan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo maanta si toosa u furaysa duulimaadada caalamiga ah kuwaasi oo in muddo ah wax yarnaa xanuunka covid nteen ee saamaynta ku yeeshay caalamka barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda soomaaliya oo aynu qadka teleefoonka idiin soo geli doono waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan jubbaland oo iyada nasarkeeda soo dhoweysay ama soo dhoweysay dib u furista duulimaadyada caalamiga iyadoona dowladda soomaaliya ku tilmaamtay inay tahay tallaabo wanaagsan dib u furista duulimaadyada caalamiga oo wax badan ay ku xirnaayeen barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan culimmada soomaalida ee ku nool dalka maraykanku waxay bulshada ku dhaqan waddankaasi ay la wadaageen sida looga hortegi karo xanuunka covid nteen iyo sidoo kale wacyigelintooda kaalinta culimmada barnaamijka faaqiidada ayaad ku dhegaysan doontaan balse n marka hore n waxaan n n eegaynaa wasaaradda gaadiidka ee dowladda soomaaliya oo maanta n dib u fureysa ama dowladda soomaaliya maanta dib u fureysa duulimaadada caalamiga ee dowladda taasi oo eh, in muddo ah u xirnaa sababo la xiriira xanuunka covid nteen haddaba waxaa qadka teleefoonka eh, si toosa ugu jira maareeyaha duulista eh, rayidka ee dowladda soomaaliya axmed macali xasan oo n inoo faahfaahin doona bal maanta furitaanka duulimaadada caalamiga iyo sidoo kale waxyaabaha n laga faa'idi doono iyo dhibaatooyinkii n n n intii uu xirnaa garoonka ama isu socodka caalamiga ah n soo dhowow n marka hore n kusoo dhowow reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya n maareye waxaad in faahfaahin naga siisaa bal maanta n dib furidda duulimaadada caalamiga ee dowladdu ay sameynayso iyo sidoo kale een waxyaabaha aada u dejiseen ama qorshooyinka aad u dejiseene een lagu shaqayn doono
aad baa umahadsantihiin bahda idaacadda qaranka soomaaliyeed dowladda soomaaliya tan iyo bishii marj ee aanu soo dhaafnay waxa ay u xirnaa garoomada dalka oo dhan markii hore waxaa la xiray diyuuradaha internationalka kadibna waxaa lagu daray markii la arkay cudurka inuu faafayo diyuuradaha gudaha isaga duulo waddanka kadib dawladdii mar walba usbuuc le ayay waxay u sameynaysay dib u eegis meelaha uu marayo cudurkii iyo sida loo xakameeyey iyo sida uga sii dhammaanayo waddanka ayadoo kaalinta ugu koowaad ay lahayd wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya kadib xukuumaddii waxay isla garatay in cudurkii hoos u dhacayo suurtagalna ay tahay in dhaqdhaqaaqa gudaha la bilaabi karo shantii bishii lasoo dhaafay ayaa diyuuradaha gudaha la furay iyadoo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay u dejisay shuruuc saamaxaysa in dhaqdhaqaaqii basenjarkuna gudaha uu socdo cudurkiina la xakameyn karo shuruudo badanna ay ku qoran yihiin taasoo aan la wadaagnay hay-adaha dhigeena ee adduunka sidaasi lamid ah markii aan ku qanacnay in duulimaadkii guduhu uu si maaragtay successfulo uu ku socday ayaa dawladdu haddana dib u eegtay xanibaadihii lagu soo rogay diyuuradaha caalamiga ah kadibna dawladdu waxay ku qanacday shuruucdii ay dejisay hay-adda dawlada rayidka soomaaliyeed oo ay u dejisay in diyuuradahaasna si lamida sidii kuwa gudaha lagu qanci karo in ay dhaqdhaqaaquna socon karo cudurkiina la xakameyn karo waxaa shuruudahaas ka mid ah oo ugu muhiimsan in fasaxyada hay-addu ay diyuuradaha caalamigaa siiso in ay ku qoran tahay qoraax sheegaysa in aanan gudaha dalka la keeni karin qof aanan lasoo baarin oo aanan wadan caddayn sheegaysa in uu cudurkaasi xor ka yahay oo uu ka nabad qabo marka nataamyo fara badan ayay hay-addu soo saartay oo caalamka la wadaagtay sidaasi lamidana waxaa sameeyey dhammaan caalamka intiisa kale marka maanta ayay allah mahadiis suurto gashay in diyuuradihii caalamiga dib u howlgalaan maanta waxaa imaanaya diyuurada fara badan oo ka imaanaya dunida inteeda badan waxaa ugu horeyn haddan la socdo diyuuradda ethiopian airline waxaa ku xigtaa turkish airline kadibna waxaa soo xigi doona qatar airways iyo uganda iyo air djibuuti hadday socotaa iyadana maanta diyuuradaha imaanaya ka mid tahay marka dhaqdhaqaaqii si tartiib tartiiba ayuu dib ugu soo laabanayaa waaya waaya dhammaanna diyuuradahaasi waxay aqbaleen in shuruudaha hay-adda rayidka Waay.
soomaaliyeed ay dejisay ay aqbalaan waaya marka een, maaraya een, in muddo ah waxaa xirnaa aynu ognahay een, garoonka sababa la xiriira een, xanuunka covid 19 maanta ayaad fureysaan diyaarado dhowra ayaa kasoo degaya sida aad sheegayso een, garoonka oo een, iyagu aqbalay inay halkaas kasoo degtaan ama dowladdu ay ugu tala gashayba Een, meelaha een, qaar ee ay gaari doonaan diyaaradaha caalamiga iyo sidoo kale saameynta dhaqaale ee xanuunka covid 19 oo ku yeeshay een, een, arrimaha duulimaadyada iyo dalka gudihiisaba een, bal iyaga naftirkooda faahfaahin inaga sii iyo haddii aad xogogaal u tahay een, waxyaabihii een, lasoo maray
in ah, horta markii diyuuradaha la xaniday ee dhaqdhaqaaqii dibaddu istaagay wa- waa dareemi kartaa inta shaqaale ee ku tiirsan socodka diyuuradaha ee inta qoys ee soomaaliyeed ee maaragtay ku tiirsanaa in ay diyuuradahaasi dhaqaaqaan Ee, waxaad kaloo dareemi kartaa ee, kumanaan kun oo oo ku tiirsanaa diyuuradaha gudaha waxaasoo dhani meesha ayay ka baxeen sidaa la- si lamid ah dowladda soomaaliya dhaqaalo fara badan ayaa kasoo geli jiray oo sida eh, diyuurada markay deganaysa dhaqaalo ayaa laga qaadaa hawada markay maraysa dhaqaalo ayaa laga qaadaa basengerka loo adeegaya dhaqaalo ayaa laga qaadaa xagga amniga Mm.
waxaasoo dhani meeshay ka baxeen marka wixii oo dhan oo dhaqaalaha intaasoo milyuumaad dollar ah ayaa maantay allah mahadiis dib usoo noqonaya dowladda soomaaliyeedna waxay awoodi doontaa levelkii hore dunida eh, waxaa xusid mudan adduunka muddo ayay ku qaadataa in ay kasoo kabtaan een, oo ay kusoo noqdaan dhaqaale ahaan meeshii ay marayeen ka hor cudurka intuusan bilaabin laakiin ilaahay mahadiis suuqa soomaaliya wuu ka duwan yahay een, sida soomaalidu u shaqaytaan way ka duwan tahay waxaa aan aragnaa oo inoo muuqda in dhaqaalihii iyo meeshii uu maraya dhaqdhaqaaqu ka hor cudurkii marka intuusan bilaaban in si dhaqsiyo ah suuqa soomaaliya uu uga soo kabanayo oo uu levelkii hore ku noqonayo Een, diyuuradaha gudaha oo kale hadda muddo bil ah ayay furan yihiin waxaa noo muuqda sidii hore si ka fiican in dhaqaalahooda uu usoo noqonayo ee, diyuurad kasta iyo intii ku tiirsan shaqaale cusub ay qaadanayaan een, een, destinationo cusub ayay bilaabayaan oo aanay hore ugu duuli jirin marka waxaa noo muuqda sidii hore si ka fiican inayba usoo kabteen waayahay eh, een, garoonka een, maanta ayaad fureysaan een, qorshooyinkii hore ee hore aad ugu shaqayn jirteen een, waxaa laga yaabaa in waxay iska bedeleen oo een, waxaa laga soo baxay een, xaaladii deg degahayd ee xanuunka covid 19 walow weli een, dunida een, wadamo ka mid ah uu een, ku faafayo een, qorshooyin idin degsan oo aad ku shaqayn doontaan een, markii een, een, ama kadib een, xanuunka covid 19 iyo dib u furista een, garoonka diyaaradaha ee muqdisho ma jiraan
haa shuruudo fara badan ayaa waxay ka dhasheen xakameynta cudurka iyo dhaqdhaqaaqa basengerka inay isla socdaan Een, eh, adduunka ayaana maaragtay is- isu gudbiyey shuruucdaas hadda hay-adda eh, civil aviationka ee turkiga ee dhigeena een, shuruucda ay u dejiyeen in dawladaha caalamiga ay furmaan ayay noo soo direen annagana kenya ayaan la wadaagnay sidoo kale kenya ethiopia wadamada caalamka oo dhan intiisa badan waxaa shuruudahaas ayaan isweydaarsanay kuwaas ayaana keenaya hadda een, waxa ugu muhiimsan oo ah, haddii aan kuusoo qabto in basengerku in badan ay iskula soo iskula kulmaan terminaalka laga baxay diyuuradihii ayaa waxaan u samaynay inaanay kulminba oo maaragtay ugu yaraan saddex saacadood loo dhexaysiiyo diyuuradaha internationalka subaxdii haddii turkish airline ay timaado sideedda aroornimo oo ay tobanka banayso garoonka ethiopian airline ku xigta waxay imaanaysaa een, laba iyo tobanka duhurnimo eh, kadibna waxay ka kacaysaa een, ugu dambeyn eh, kowda iyo barka duhurnimo marka diyuuradaha kale ee soo socdana sidaas ayaan u kala leexin doonaa haddii ilaa yiraa annagoo ugu ujeedadeenu ay tahay in ay terminaalka isugu yimaadaan basenjar xagdhaaf ah taasina ay sababto in cudurkii aan ka digayna dib loogu laabo marka een, xanibaado fara badan ayaa jira een, taasna ma sahmaynayso ganacsiga diyuuradaha oo si taxadir leh ayaa looga fikiray in ganacsigoodiina siday tahay ku socdo een, rakaabkiina cudurkii laga koontaroolo marka howl istaraatiijiya oo baaxad weyn ayay dowladda soomaaliya dejisay Mm.
mahad ballaaran ha ka gaarto wasaaradda caafimaadka oo gacan weyn ka geysatay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wax walba si caadiya oo aanu shacabku dareemin inay ku socdaan
wadamo badan oo caalamka ka mid a shacab soomaaliyeed oo dad soomaaliyeed oo wadanka dib ugu soo laaban lahaa ayaa ku xirnaa intii muddada ahayd ee caalamka uu kala xirnaa maanta haddii dib loo furo waxaa laga yaabaa in dadka rakaabka ee kasoo degaya garoonka ay aada u bataan dadkaas iyaga sidee aad ku kala maarayn doontaan ka duulis ahaan iyo sidoo kale ka maamul ahaanba
sharciga aan dejinnay ayaa maaragtay wuxuu noo saamaxayaa in dadkaasi si nabad ay kusoo degtaan iyagoo kala fog loo adeego iyagoo kala fog oo ay basasku qaadaan lana geeyo xarunta sahal marka wax walba sharcigaas ayaa qeexaya adduunkuna hadduusan ku qanci lahayn maba aqbaleynba diyuuradaha soomaaliya ka imaanaya marka adduunkao dhan aan is aqbalnay basengerkaasi inay si nabada kusoo degnaan waa ognahay in dad aada u tiro badan ay soo laaban doonaan qorshe ayaan u dejinay sharciga ayaa qeexaya qorshahaas ayaana ku dhaqi doonaa hadduu ilaa yidhaha hadda ka horna qorshaha waan tijaaginay oo safaaradaha ay caalamka ku leedahay soomaaliya ayaa nala soo xiriiri jiray markii ay dad fara badan oo soomaaliya ay ururiyaan oo ay rabaan waddanka inay kusoo celiyaan marka muwaadiniinta soomaaliya ayaa hore loo soo celin jiray diyuuradaha noocaasana waxaan ku tijaabinay sharcigan marka sharcigani si fiican ayuu u tijaabsan yahay wuuna shaqaynayaa dawladda soomaaliyana way ku qanacsan tahay caalamkuna si lamida sidaas ayuu ugu qanacsan yahay insha allahu tacaala wax haba yaraatee carqalada ma rajaynayno wax walba waxaan rajaynaynaa sidii loogu talagalay inay ku socdaan oo ganacsiga diyuuradahuna uu sidii hore kusoo laabto iyo si ka fiican basengerkuna sidoodii ay ku socdaan cudurkana la koontaroolo oo uu hoos u dhaco ugu dambeyntii maarey waxaan rabaa inaan ku weydiiyo diyaaradaha ama rakaabka ama waxyaabaha dalka imaan jiray ka hor xanuunka covid nneteen waxaa ka mid ah diyaaradihii qaadka sidii jiray ee ka imaan jiray waddanka kenya iyaga naftirkoodu diyaaradaha dowladdu ay ogolaatay inay kasoo degaan garoonka qeyb ma ka yihiin
weli diyuuradaha jaabka lama si gooniya looma fasaxin weli dawladdu way ka fikeraysaa sababtoo waxaa la socotaa hygienka ama maaragtay meelaha uu soo marayo gacmaha uu soo marayo waa khudrad khudradaasna gacmaha ay soo marayso marka geedka laga soo jaro ilaa ay gaarayso gacanta qofka isticmaalaya processkaas ay marayso weli waxaa ku socda baaritaan dawladda soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka hormood ka tahay marka lagu qanco in qofka soomaaliga aanu wax dhibaataa u geysanayn ayaana insha allahu tacaala la fasixi doonaa waa run dad badan ayaa ku tiirsan dhaqaalo badan ayaa kasoo bixi jiray dawladdu gacanta ayay ku haysaa si tartiib tartiiba si aanu shacabka soomaaliyeed cudurkii uusan meeshii hore ee lasoo dhaafay ugu laaban dad badan oo soomaaliyeed oo qiimo badanna uusan nooga bixin marka iyadana gacanta ayaa lagu hayaa baaritaan ayaa ku socda arrinta sida aan ka warhaynana dhaqsiye ayay dawladda soomaaliya go-aan uga gaari doontaa iyadana
aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maareeyaha duulista rayidka axmed macalin xasan oo qadka teleefoonka si toosa ay ugu warramayay islamarkaana faahfaahin ka bixinaya dib ufurista dowladda soomaaliya ay ku sameynayso garoonka diyaaradaha muqdisho taasi oo dib loo soo celinayo duulimaadyada caalamiga ah dunida inteeda kale ka imaan jiray iyo kuwii u bixi jiraba faaqiidada wararka reedi muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qeybaha dhexe ayaad dhegaysanaysaan dhinaca kale dowlad goboleedka jubbaland waxa ay soo dhoweysay furista duulimaadada caalamiga taasi oo dowladda soomaaliya ay horey u qaaday tallaabooyin lagu horumarinayo dib furista duulimaadada caalamiga islamarkaana maanta ay mas-uuliyiinta dowladdu ay dib u go-aamiyeen in loo furo garoonka diyaaradaha muqdisho haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay tallaabadan ay qeyb ka noqonayso furista duulimadada caalamiga ay tahay mid muhiim u ah ummadda soomaaliya islamarkaana wax badan ka bedeli doonto dhaqaalihii dalka soo geli lahaa iyo sidoo kale dadkii wadamada caalamka ku xayirnaa ee dalkooda dib ugu soo laaban lahaa ra-iisul muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya soomaaliya ayuuna u warramay runtii aad baan ugu faraxsannahay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay kulankii khamiistii lasoo dhaafay shirka golaha wasiirada ay ku go-aamiyeen in dib loo furo duulimaadada caalamiga ah runtii aad baan usoo dhaweynaynaa ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaanba waxaan kala simannahay dhammaan dowlad goboleeda kaleeto iyo dowladda dhexeba aad baana loogu baahnaa waan ugu mahad celinaynaa dowladda dhexe ugu horey madaxweyneheena madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha macali maxamed guuleed iyo wasiirkeena gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulahi salaad omar aad baan usoo dhaweynaa aad baan loogu baahnaa ka horna waxaan furnaa furnaa oo adiga wiig ama laba wiig ka hor uu ahaa markii la furay dowlabaayada gudaha ama localka ah sidoo kale aad baa loogu baahnaa kan caalamiga ah inay soo dadejiyeen aad baan ugu faraxsanaa una soo dhaweynaa aad baana u rajaynaynay waana la soconay ومرسلنا صاحب رنتي سامينتا ولها عذر كوان وبرين سناي إن كستو ولي وسع عالم ككذا ماني وولي وصعب إلهي مرتها كبدا دي عذر كاس كوفيد 19 أدنا وحا كنتي أيضا لو بحنا الظلم هذا عالم إنه شيء صعب أدنا وحي يعني بقى ماشي جري أو ها ظروف تاس عذر كفافي سعودي فيروس كها مدة واحد نيت لكن هذا واحد ما ليس إلا لقب سيد عذر كيو كنترول كيسي كورد كيسي دتوا إلا لقب سيدن قف كستنا هذا أصلا ومسؤولين سكساريو wasaarada caafimaadka iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana ay ay ay ay ay tilmaamahooda iyo kabaaran digitaankooda weli ay ku mashquulsan yihiin shacabkuna hadda ay la haystaan caalamiga markii la hadlay dowlamaadadana waxay noqonaysaa ugu yaraan nairobi oo kale markii la tegay in dowladda kenya oo kale naftirkeeda ay garoomadeeda aada u controlayso dadka soo gelaya cudurka inay positive yihiin iyo inaysan qabin ee annagana ama soomaaliya ama dowlad goboleed jubbalandna dadka ka tegahayo oo oo dowlamaadadaas caalamiga gelahayo uma dirayna insha allah wasaaradda caafimaadka way joogtaa garoomada jubbaland wasaaradda caafimaadka dowladweyne jubbaland waxayna sii xaqiijiyaan kheyr laha siiya in qofka safrayo uusa ummad kale uusa dhibaataynin oo cudurka uu ka bad qabo haddaan usii gudbi su-aasha qaybteeda dambe runtii waa waa waa waa aad baa loo soo dhaweynaya aad baana loogu baahan yahay waa iska jireen hadda muqdisho oo kale oo dowladda dhexa xarunteeda iyo dowlad goboleedka jubbaland oo kale oo kismaayo xarunteeda kumeelgaarka aytoo kale isku adeeg ma aha waa iska jireen culaysa dhacay oo dad caafimaad aad ugu baahnaa dad fiisooyin ay ka dhacayeen laakiin caafimaadka ugu muhiimsanaaye inta tabarta dadka ahayd waxay gaarsi waxaan la gaarsiinayay uun magaalada muqdisho laakiin siyaabo kale dowlimaada caalamiga looga baahan yahay caafimaad kaliya maaha dadku waa isu gooshiyeen marka runtii aad baa loogu baahnaa aad baan usoo dhaweynaynaa ayadoo lala qabsaday oo aan wax dhiba loo arkin oo loo dulqaatay maadaama waxa meesha keenay duruuf ay tahay iyo sabab jirta ogeyd cudurkaas u ahaa haddana waa soo dhaweynaynaa waxaana insha allah ku dadaalaynaa annagoo kaashanayna wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland haddaana wasaaradda gaajka dowladda hawada in aan in ay shacabku aysa ku qaldamin inay de iska dhoofaan ayagoo aan la baarin ama la fisagaraynin insha allah dad bad qaba oo cudurka ka bad qaba unbaa un dulimaadada caalamiga ana aadi doonaan sida haddaba dulimaadada gudaha aan ay ku sameeyaan wasaaradda caafimaadka jubbaland waa tahay dadka marka i- dhankooda iyagana si aysan u fududaysanno oo keliya un ay ee, aysan isu dhihin hawadii unbaa la furay oo meel kasta een, hadda xor ayaad u tihiin oo waad u duuli kartaan waadna ka imaan kartaan iyaga qudhooda si aysan isku dhihin maadaama wadamada dunida marka laga hadlayo soomaaliya een, ay tahay wadamada hadda cudurkan uu aadka saameynta xoogana uusan ugu yeelan marka si dadka aanay meelaha kale aysan ugu soo qaadin si mar kale uusan cudurkan dalka uusan ugu soo laba kaclayn maxaa iyana loo baahaya inay qaadaan dadyooga adoo een, ka agaasin ahaan iyo ka mas-uuliyad ahaan arrinkaasi kala hadlaya waa mahadsan tahay ilaahi noo fududeeyo haddii aan ka baarandegno ku dadaalayno dadka naga dhoofeeyey ee dulimaadada caalamiga gelayay inaysan wadamadaas iyo iyo iyo iyo iyo iyo meelahaas kaloo ay tegayaan iyo garoomadaas aysa annaga intaan soomaaliya ka qaadno cudurkii dad qabo aan geyno oon dadkaas ku faafino haddaanba ku dadaalayno waxaan ka rajaynaynaa annagana dulimaada caalamiga dadka nooga imaan doono insha allah mas-uuliyaddaas haddee inta badan xooggeeda waxay saaran tahay wadamadaas laga soo duulayo in qof positive ay isugu soo ogolaanin inuu safar sameeyo ama duulimaad uu soomaaliya kusoo aado ama dalal kaleeto annagana sidoo kaleeta haddee muqdisho haddii noqoto iyo caasimaha dowlad goboleedyada iyo degmooyinka garoomadu ay shaqeeyaanba wasaarada caafimaadka soomaaliya oo dhanba way ka shaqeeyaan qof kastoo soo degayana waa la marsiiyaa procedurkii iyo processkii lagu lagu lagu lagu hubin lahaa in qofkaasi cudurka uu qabay in kaleeto marka waxaa mas-uuliyadda ku adag tahay saaranta dadka maadaama dadka soo degayo annagana soo aadaya su-aasha ay kusaabsan tahay in xaggaas laga soo xaqiijiyo inuusan qofka cudurka qabin haddii lasoo xaqiijiyo haddii kalena haddana garoomadeena soomaaliya oo dhan muqdisho ugu horeyso waa qasab waa loo taagan yahay waa laga waa laga qofkii waa laga waa laga waa laga baarayaa cudurka haddii la yidhahdo marka haddii qofka laga helan haddee isla markii diya- diyaaradda ku laaba lama dhacay un sidii loola tacaali lahaa iyo mas-uuliyaadkeeda waa diyaarsiina wasaaradda caafimaadka ku lug leh oo qofkii in si gooniya loo karantiilo meel gooniya la geeyo loola dhaqmo sida qof qof sida qof caadi caadi ah inaan loola dhaqmin qof xanuunsan oo kale oo cudurka qaba loola dhaqmo waana diyaarsiina xarumihii oo dhan jubbaland marka laakiin waxaan ka rajeynaa insha allah dowladaas caalamiga noo imaan doono meelaha ay kasoo tegayaan marka horeba in qofka cudurka laga soo baaro hadduu ilaah yidhaahdo waa tahay agaasime aada umaasan tahay marka arrimahaas aan kasoo gudubno waxaa kaloo een iyana xafiiskaaga muddooyinkii dambe uu aada ugu mashquulsanaa maadaama gaadiidkii iyo hawada arrimahaasi xafiiskaagu uu qaabilsan yahay sidii horumarin loogu sameyn lahaa bal howlahaasi iyo meeshaay idiin marayaan iyo ilaa iyo hadda waxa idin qabsoomay iyo waxa qorshayaashiina ay yihiin haddaad la wadaagto mujtamaca Aad baa u mahadsan soomaaliyeed ee tahay.
warbaahintan qaranka kaa Ee, dhegeysanayay Wa- wa- waan fahmay su-aasha aad baa umahadsan tahay howlahaas horumarinta ku saabsan ee, duulimaadii haddii la waa garoomadii een, waan ku faraxsanna in madaxweyne madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi uu maalin dhaxdaas uu tikeeta ku soo saaray magacaabis uu magacaabayay maareeyaha hay-adda duulistiisa adaashooda soomaaliya saaxiibkeen injineer een, axmed macalin ee, oo shaqayn fiican baa naga dhexayso ee, hay-addaas iyo wasaaradda gaadiidka ee dowlad goleedka jubbaland howlo badanna hadday bilow noo yihiin marka hore kusiima umbuha axmed macalin oo sharciyeed ma haysanin laakiin hadda waa waa mas-uul ee, sharciyad haysto Ee, dhankaas horumarintana haddii baa ka wada shaqeynaa wasaaradda gaadiidka ee federaalka iyo wasaaradda gaadiidka jubbaland iyo wasaaradda howlaha guud baan ku daro oo ay soo noqonayaan infrastructure waxa laisku yidhaahdo ama kaabayaasha dhaqaale sida garoomada iyo iyo dekedaha ay soo gelayaan Ee, waana barnaamijyo waxaa jiro horumarineed oo benji ku jiro oo weli aan dhaqaaqin laakiin u baahan in ay dhaqaajiyaan wasaar- xagga federaalka laga soo dhaqaajiyo oo garoomada ku saabsan hadduu kan kismaayo yahay hadduu kan dhugle yahay hadduu kan baadheer yahay hadduu kan doolo yahay sidoo kaleeto laakiin way noo kala horeeyaan insha allah marka waxaan rajaynaynaa ugu dambeyn insha allah dabayaaqada sanadka labada kun labaatanka in garoomada wax badan lagu soo kordhiyo sida garoonka muqdisho oo kale loo hormariyay in garoomada dowlad goboleedadana een, ayagana ay ka faa'iidaysan doonaan gaar ahaan ana waxaan ka warramaa marka garoomada dowlad goboleedka jubbaland oo ay iskugu soo daba socdaan howlo badan oo horumarineed dhismaayo haddoo kale markaan iliisii faahfaahiyo si fiican buu u dhisan yahay Ee, runwaygiisii iyo terminaalkiisii iyo xafiisyadiisii iyo isgaaninkiisii amnigiisii waa maasha allah waa waa buuxaa inkastoo uusan habeenkii oo kale duulimaad u lahayn sida garoonka muqdisho oo kaleeto waan u sheegna codsigan oo ugu disna wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada ee federaalka waana waa waana soo dhaweeyeen in habeenkii oo kaleeto la nalayo garoonka kismaayo maadaama caasimada ee dowladda hadda saldhiggeeda ugu weynaa iyo wasaaradihii iyo madaxtooyada jubbaland iyo madaxda ay degan yihiin marka garoomada kaleetana way kusoo xigaan insha allah kan doobley ha ugu horeeyo afmadow kan baardheere kan low kan golow intaas ayagana way kusoo daba xigaan waa waana waana iska warhaynaa wasaaradda gaadiidka iyo hay-adaas uu madaxda ka yahay saaxiibkan injineer axmed macalin ee ah hay-adda booliska iyo saadaasha saadaasha hawada ee soomaaliya waa tahay agaasimi saaxiib in badan aad oo aada u mahadsan ugu dambeyn fursaddan warbaahinta qaranka ee radio muqdisho adoo ka faa'iidaysanaya lana hadlaya qeybaha kala gedisanaya mujtamaca soomaaliyeed iyo baahiyaha hadda garoonka ama guud ahaanba xafiiskaaga ama wasaaradda ka jirtaba adoo kasii faa'iidaysanaya aad baa umahadsan tahay waan kaaga hadlaa fursadda soomaaliga aad siisay Ee, waan waan waan u mahadcelinayaa dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiintooda gaar ahaan wasiirkeena gaadiidka iyo booliska hawada ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi salaad cumar Ee, baahi ma dhamaato markaan su-aasha us- usii gudbo jawaabteeda baahi ma dhamaato markas way iska taagan tahay haba kala horeeyaan laakiin hore priority kala lahaadaan iyo mudnaan marka ee, hadda waxaa ugu muhiimsan garoonka kismaayo oo kale ugu shaqeeyaa oo maalinka uu shaqeeya habeenkii oo kale laakiin ma shaqeeyo habeenkii hala gaaro dhimala waa un wax ayada baahi dheeraada waa la dhihi karaa ama secondary needs weeye laakiin basic needs waa in garoonkii uu howlgalayo oo uu shaqeynayo maalintana uu howlgalaa laakiin baahida si official documentation ah baan ula wadaagnay wasaaradda gaadiidka iyo booliska hawada ee federaalka soomaaliya oo ay garoomadaas aan kuu soo sheegahay ay ugu horeeyaan in laga shaqaysiiyo ee dowlad goboleedka jubbaland inaan degmooyinka xorta ah garoomada waa inay shaqeeyaan waxaana ugu horeeya in garoonka marka horeeto ranwaygii diyaaradda ay kusoo degi lahayd ay diyaarsan tahay ee terminaalkii ama xafiiskii ay shaqaalihii iyo immigrationkii ay ku shaqeyn lahayn ay ay ay- ay shaqeynayaan oo dhisan yihiin intaba way shaqeeyaan hadda baar dheer oo kale luuq oo kale doolow oo kaleeto garoomadaas way shaqeeyaan garbahari oo kaleeto dhogle oo kaleeto afmadow oo kale laakiin sida la rabay uma dhamaystirno oo uma kala ganaysano terminaalkii iyo xafiisyadii ranwayga sida la rabay uma diyaarsano ee xayndaabkii garoomadaas oo kaleeto si fiican uma uma uma uma uma xirno marka baahiyahaasna marka iga faahfaahsan wasaaraddan la wadaagnay
Soomaali waa mid, waa uliyo mayra, matana weeyo, meel bay ka wada timi. Soomaali waa mid, waa uliyo mayra, matana weeyo, meel bay ka wada timi. idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon qaybaha ugu dambeya barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysaneysaan culimmada ku nool dalka maraykanka ee soomaalida ayaa waxa ay dadka ku nool waddankaasi ama ku dhaqan ay uga digeen ama inay ka taxdiraan xanuunka covid nteen iyagoo u sheegay ama la wadaagay qaabka looga taxadiri karo xanuunka covid nteen ee caalamka dhibaatada xoogan ku haya sheekh cabdirasaaq oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee gobolka minnesota ee dalkaasi maraykanka ee bulshada soomaaliyeed ee dalkaasi la wadaagay khatarta xanuunka covid nteen iyo sida looga hortegi karo iyo sidoo kale doorka culimada soomaaliyeed ee kaga aadan wacyigelinta bulshada xanuunka coronavirus ee caalamka dhibaatada xoogan ku haya cabdixakiin cabdi ismaaciil oo dalka maraykanka jooga ayuu u waramay
horta awalan waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo weli maaragtay cudurka khatarta si inay jirto weliba si aada iyo aada ay u jirto tusaale ahaan wadanka maraykanka guud ahaan marka la fiiriyo lambarka shan milyan buu ku socdaa cudurku dadka uu asiibay maalintii guud ahaan maraykanka wuxuu uu dilayaa cudurku hadda maalmahan ugu dambeeya oo dhan boqol wax ka wax ka badan maaragtay kun iyo boqol gaarkeeda qof buu dilayaa haddii la fiirshay statekeena hadda minnesota annagaan ku noolnahay twin citieskina waaxiskooda gaarkooda maalintii wuxuu marayaa average-ka cudurka uu ku dhacayo la helayo toddoba boqol number ka koreeya maanta kale toddoba boqol iyo soddon iyo kow qof maalmo sideed boqol buu gaaraa maalmo sagaal boqol buu gaaraa dhimashada maanta waxay lix qof bay ahayd marka waxay isku raacsan yihiin dhammaan maaragtay dadka maar baraasiinaya cudurkan ay kamid tahay minnesota health chambers ay kamid yihiin c d c-ga waxay kulligood isku raacsan yihiin markii nolosha dib loo furfuray yani maqaxyaha dib loo furay yani dib looga soo laabtay restrictionkii iyo cusladii badnayd laga soo laabtay cudurku markaas inuu labakacleyn xoog le inuu sameeyey oo mawjad xoog loo dib ugu soo laabtay marka taas waa midda keentay gobolada maraykanka qaarkood in maaragtay dib loogu laabto yani restrictionski dib loogu laabto oo dadka yani karantiilkii la geliyo hadda stateka hadda minnesota qudhiisa mandayda oo ah bisha saddexdeeda waxaa ka bilaaban doonta dib uga bilaaban doonta in dib loogu laabto maaragtay cusladii qeyb ka mid ah tusaale ahaan maqaxyahoo kale in maaragtay in la fadhiisto gudahooda la diido marka waxay arrimahaas ku tusinayaan in cudurkii weli ay khatarta si aada iyo aada u jirto uu si aada iyo aada u faafayo waxaa jira maaragtay shucuur dadka ama dareen ku jira oo in xaaladii kulule laga gudbay oo kale dadku iska dhaadhiciyeen baa jirta taasoo marka keentay inay aada iyo aada isu dhexgaleen in maaragtay yani maqaxyihii caad loogu laabtay taasina marka ay keentay marka labakacleynta xoogga loo cudurku la imaaday waxaan rabaa inaan usoo jeediyo walaalahay dadka soomaaliyeed dhammaantood in qof walbaaba uu taxadirkiisa qaato naftaada waa yani ammaana ilaahay kugu dhibtay adigu aadan lahayn weeye ilaahay baa subxaana watacaala iska leh wax sababa oo adiga kuu keeni kara naftaada khatar gelin kara qofku inuu qaato diinteenu ma ogola yani caqliga runtii saliimkaa oo fayowna ku tusin maayo waa midda keentay taas in maaragtay culummadu ay dhammaan masaajidii ay dadka kala fogeeyeen masaafo loo dhexaysiiyey marka la tukanayo iyadoo aan ognahay safka salaada iyo sida uu qeymo u leeyahay oo diinta ay xoogga u saartay in maaragtay haddana masaafo loo dhexaysiiyey dadkii iyadoo salaamadooda iyo ammaankooda la ilaalinayo marka waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa idinla soo jeedinayaa inaadan naftaada jirada usoo jeedinin aadan usoo jiidin haddii adiga aad qof dhalinyaro aad tahay oo aad dareemayso in cudurka uu halista dadka uu ku haya aadan ahayn xaqiiqatan maalmihii ugu dambeeyey waxaa aada iyo aada usoo shaabaxday nisbada saddex iyo labaatan boqolkiiba bay gaartay dadka uu ku dhacayo inay dhalinyaro yihiin dhalinyaradu midda labaad intay qaadaan bay waxay u geynayaan qofka waayeelka ah oo guriga joogay oo hooyada ama aabaha ama qofka lamidka ah oo waayeelka ah bay bay cudurka u keenayaan qofkaasu marka dilaya yaa raalli kaha inuu maaragtay intuu jirada soo kaxeeyo inuu waayeelkiisii weynaa uu u keeno markaasna cudurka u dilo qof runtii raalli kaa ma jiro marka sidaa daraadeed waxaan u baahanaa inaan dhammaan measurementskii inaan dhammaantood wada qaadanayo laqba waxaa laydinka rabaa maaragtay inaad yani aad maaskiga aad mar kastaba gacanta ku sidata aad xiraataan maaskigaaga waxa weeye waa saftigaaga iyo ammaankaaga weeye mar kasta inaad xiraato oo aadan cunto cunaynin ama sidoo kale hadda aada hadlaynin
sheekh cabdirasaaq sancaani ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalkaasi maraykanka oo bulshada soomaaliyada dalkaasi la wadaagayay sida looga taxadiri karo xanuunka covid nteen iyo doorka culimada soomaaliyeed ee wacyigelinta dalkaasi guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka faaqidaada wararka anigoo mukhtaar cabdicasiis jimacdaa idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameynayay intaan mar kale dib u kulmi doono barnaamij kan lacayna sidaasiyo nabadgelyo
mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay